waxay kow uu ka bilowda qaraxa hotel aniga ii jiro boqol mitir qaraxii markuu dhacay ayaa maqaayad badan waxay ku jiray ay hal mar hotelka istaageen ay waxay bilaabeen inay inay yaacaan oo isdardaraan yaacidda is yaacayeen ayaa sida hadda aan aragnay hal nin ayaa kusoo dhex dhuuntay maqaayadda dhexdeeda dabeetana wuxuu bilaabay inuu dadkii asaas ugu furo dadkii yaaca yaacayeen banaanka usoo yaacayeen askartii kaleeto banaanka joogta ay kana xabadii fureen waktigii intuu ka dhamaaday alla allah u naxariisto waxay ahaayeen shan qofood saaxiibkay iyo afar qofood oo shaqaale dhexdooda shaqaalahayga ah iyo hal qof oo askartayga ah ayaa intaas ku geeriyootay hadda marka dadkii rayidka ahaa oo maqaayadda joogay wax dhibaataa soo ma gaarin maya wixii derbiyada ka booday iyo wixii dacwadaha dardarka ka qayb galay unbaa wax ku gaareen marka dhimashada guud hadda waa ilaa iyo shan qof ha shan qofood marka wakti dheer uu qaatay in la nadiifiyo oo ay ciidamada ammaanku la wareegaan maqaayadda maxaa keenay in muddadaas ay qaadato saacadahaas badan haddii hal qof uu ahaa maqaayadda maqaayadda gudaheeda ma uusan haysanin gudaha inuu mau gelinin wuxuu joogay meesha staafka oo jack pointigii labaad oo maqaayadda isagoo gabbaad ka dhigtay caradii tuurkii beesha yaalay iyo oo ay askarta difaaca ugu jireen waxay geli waayeen in ay ilaa aan aniga ugu imaado oo aan u sheego exityada oo laga geli karo maqaayadda dabeetana waxaa u sahlanaatay inay meeshaas ka galaan wuxuu dabada la galay qolkii stoorka stoorada la galay oo ilaa oo meeshiisa lagu gubay marka khasaaraha maqaayadda soo gaaray intee buu la egyahay
maqaayadda waxa gudaha joogo banaanka maahayna gudaha wax khasaara oo soo gaara ma jiro waxaa idiin dhowaa hotel kaleo isna uu qaraxu ka dhacay isaga waxa khasaarahoo soo gaara ma jiraan maya qaraxa banaanka waa ganjalka u buuqeka
waxaa la sheegay in maqaayadaada iyo hotelkuba ay ku yaalaan meel ku dhow safaaradda turkiga waa sida iyada waxma gaareen safaaradda turkiga waxuma gaarin laakiin dadkii markay farxdeen bay xabad ku bilaabeen mafahamte dadka rayidka ahaa ha dadka rayidka oo farxday markii ay qaraxa maqleen dabeetana xabadda ay ku bilaabeen marka dad xabadahaas ku dhinta ma jiraan dad xabadaha oo ay waxgaarsiiyeen ha ay ilaa hadda lama kala garan karo koley ciidamada nabad sugidda ayaa ogaa doona qaabka ay wax u dhaceen oo dadka intooda badan banaanka ku dileen baarkinka ku dileen marka goorma isleeda maqaayadaada dib waa u howl bilaabi kartaa wallahi taas waxay noqonaysaa koley tomorrow sida caadada ahaa jirtay hadda kahor marka liida la galay beli ay qaadatay hadda inay dib usoo noolaato haddana marka maqaayaddu maxay ahayd maqaayaddu marka maxay ahayd yaase isugu imaan jiray waxaa isugu imaan jiray dhalinyarada iyo dadka diasporada la dhahay